barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waa sideedda bisha maarsh sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aanu idinku hayno maanta idaacadda duhurnimona waxaa ka mida waa maxay sababta uu dhallinyarada amaba saamaynta uu dhallinyarada ku yeesha qaadku
marka qaadku yani dhibaatooyinku leey waxaa ka mid a habeenkii ma seexanaysid yani wuxuu kuu samaynayaa reef wax qurux badan adigoo yani dadko dhan ka wada wanaagsan buu kaa dhigayaa maalintii berito la odhanaysaa waxaasaan qabanaya waxaa kalaan samayn halkaa kale waan dhammayn berito lana jas waxaa tahay qof shalay dhan qaylayey yani afarta saacadood fadhiyey daalan cagihii dee curyaan noqday marka beritole ma kici karaysidba wixii aad xalo dhan ka sheekeynaysay waxaad leedahay iska ilooba ma shaqo tegaya xataa waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya tababaro dhinaca xirfadaha ah oo uu siiyo dhallinyarada kale iyo abaalmarino uu ku guulaystay
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka
hadday hadal daliisha dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
qaramada midoobay iyo ururka caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay in kolonyo gargaar ahoo ku wajahnayd bariga quuta ee dalka siiriya ayan u fuli doonin sidii loo qorsheeyey khamiistan maanta sababo dhanka ammaanka ah daraaddood qaramada midoobay waxa ay weli helaysaa warar sheegaya inay sii kordhayaan dagaalada ka socda bariga quuta ee ay ku hayaan ciidamada bashaar al asad kuwaasoo halis gelinaya dadka rayidka ah islamarkaana ishortaagaya in gargaarka bini'aadanimo uu gaaro boqolaal kun oo qof oo kaalmo u baahan kuwaasoo ay ku jiraan kumanaan carruurahoo aad u nugul sidaa waxaa tiri linda tom oo ah hafayeenka xafiiska isuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay afartan iyo lix baabuur ayaa awood u yeeshay inay gargaar geeyaan duuma ee bariga quuta isniintii laakiin qaramada midoobay laanqayrta cas iyo bisha cas ee carabta ayaa ka gaabsaday inay howlgalkan sii wadaan maadaama duqayn xoogani ay weli aagaasi ka socoto tom ayaa sheegtay in toban gaari oo buuxa oo afar ka mid ahi ay qayb ahaan iyaguna buuxaan oo dawo iyo raashin sida ay awoodi kari waayeen in laga dejiyo oo ay ku jiraan kuwaasoo ay ku jiraan amaba ay u baahan yihiin dad gaaraya toddoba iyo labaatan kun iyo shan boqol oo ruux
booliiska qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee dalka britain ayaa sheegay in sunta loo yaqaano nerf agent la siiyey basaaskii u shaqaynayay labada dalkaasi oo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu hore u soo gudbiyey in la khaarajiyo arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii guddiga sare ee dalka britain ee arrimaha degdega qaabilsan ee loo yaqaano cobra ay war ka soo saareen shalayto in sergey skibal iyo inantiisa oo saddex iyo soddon jirah sidoo kale booliiska ayaa arbacadii shalayto xaqiijiyey in sarkaal sare oo isaguna qayb ka ahaa howlgalkaasi lagaga jawaabayay arrintaasi argagixisada ah ay dhaawac ka soo gaadhay islamarkaana xaalad aada u halisa lagu daaweynaya cusbitaalka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna jibuuti noocyada kala duwan ee balwadda gaar ahaan qaadka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la tilmaamo in ay saamayn caafimaad iyo weliba mid dhaqaale oo aan sahlanayn ku yeeshaan dhallinyarada axmed cabdi xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti waxaana uu waayaha uu kala kulmay cunista qaadka iyo sida uu dhallinyarada kale u saameeyo uga waramay wariyaha v o wda ee dalkaasi sagal siciid faarax wallaahi qaadka dhibaatadiisu ma yara anuusaan is odhan karo waxa weeyaan muruq iyo maalba wuu kula tegayaa oo waxba ma dhigan kartid yacni guri ma dhisan kartid yacni lacagtaada aada ku shaqaysaa waxay noqonaysaa boqolkiiba siddeetan qaad bay noqonaysaa labaatan kuna jas wuxuu noqonayaa dee wixii familiga dee aada siin lahayd dee marka yacni jidh ahaan ma qurux badnaanaysid dhar ahaan ma qurux badnaanaysid yacni jismi ahaan ma qurux badnaanaysid oo waxaad noqonaysaa qof caga dhudhuuban oo calool weyn oo waxaan kuhi iskaraab caadi aad noqonaysaa yacni qaadku waxa kale uu dhibaatooyinku leeyahay waxa weeyaan wuxuu ku hoos keenayaa yacni qof sharaftaada iyo karaamadaadu ayna ku hoos geyseen markaad caadiga tahay dee normaliga sidii qof blaamiir oo kale aad ku odhanaysaa qof waxaysii markuu qaadku soo dhaco ilow ilaysii wuxuu ku odhanayaa ma hayo waan ma yeelaya isii waa naga tag dugaagyo buu ku odhanaya uu ku caaya hadduu doono caydaas jas dee qof dulaysan baa tahay oo marka waa xilliga qaadku soo dhow yahay saacadihii la cunayo marka qofku uu indhaha indhabeel ku dhacayo kale haa waa saacadihiiba qaad inaa cuntoon baa laga yaqaana adiga cay ku heshaya ammaan ku heshaya yacni waxba kaama gelin dee haddaad shaqaysatana dee waa sidii oo kaleo waa kan dee mar walba waxaagii baa baxaya dee marka qaadku yacni dhibaatooyinku leeyahy waxaa ka mid a habeenkii ma xanaysid yacni wuxuu kuu samaynayaa reef wax qurux badan adigoo yacni dadkao dhan ka wada wanaagsan buu kaa dhigayaa maalintii beritol waxaad odhanaysaa waxaasaan qabanaya waxaa kalaan samayn halkaa kale waan dhammayn beritolana jas waxaa tahay qof shalay o dhan qaylayey yacni afartan saacadood fadhiyey daalan cagihii dee curyaam noqday markaa beritole ma ka ekaraysid ba wixii aad xal o dhan ka sheekeynaysay waxaad leedahay iska ilooba ma shaqo tegaya xataa shaqada inaad dafirto mar marka qaar bay kugu suuro gelinaysaa dee waxaa jirta mahmaax dadka qaadka lagu dacaydeeyo haa kalaamuleel maayshe maayeenshe finahaar bay dhahdaan waa riyo qurux badan oo habeenkii laakiin maalintii suuro gelin dee marka dadka qaadka cunun bay gooni u tahay dadka qaadka cunub bay gooni u tahay dad kale dee waa normally oo saacad walba dee si ay u fikiraan bay hawshooda u qabsadaan dee markii la eego quruxdii dhallinyarnimada saameyn inteereg buu ku yeelanaya dhinacii quruxda jirdhiskii iyo caafimaadka isagoo kale marka dambe garaaba de adigaa garaabo noqonayaba marka inanta laftarkeegu yacni habluhu ma jeclada ninka qayla oo waa dee ma garanaysaa yacni jir ahaan isboor ma ciyaaro yacni qofkan isagaa daalanba xumad qof haysoo kale weyaan caalamku ka dambeeya saaxiibo ciyaalkiisa haddaa war uma haynaya de waxyaabaha ad yani ku qoslaysa marmarka qaar waxaa jira habeenkii oo kale waad qayshay deedna xaafadii baad tegaysaa waxaad odhanaysaa niyow madaaradani waxan waa yar uskaga sameeba dee deedna waad ka gaadhsiinaysaa ma ka gaadhsiisay waxaa dhacday ninaa saaxiib naba wuxuu ka yidhi walaalkii oo ka weyn oo guriga la gala oo xaaslo wuxuu ka yidhi intuu dharkiisii daaradii nadiifiyey uu dharkiisii nadiifiyey wixii o dhan nadiifiyey ayuu is yidhi wallaahi kuwii mustafe saacad waa tan dee dhammaanba weyde kuwii mustafood iyakana raacisaa malaha roon deedna ku garaacay walaal mustafe dhar makaa uskagbaabuu ka yidhi markaasuu ka yidhi war naga tag dharna nagaa uskag maayo walaal waa iska caadiye iskaga soo darsuu ka yidhi kuwagibaan maydhay dumaashidii baa huruday de ninka nin xaasloo dee dharkiisa ninka looma dirin dee macalkiisa maydhaa gabadhu ee mirqaankum baa ka yidhi dee soo raaci kana inkastoo lay sheegay dee mid duraaxadii seedigiina kasoo dulqaado oo yidhi tan laftarkeegu maydh islahaayo ninkii telefoon diri ku yidhi ninkii duraaxadiibu naga dulqaadee u caawo u yar sakraansay malaha kaalaya oo tol ku yimaadeen oo isku qabqabteen oo la sheegayay de marka dhibaatooyin badan buu leeyahay haa waxyaabo badan buu leeyahy oo aan lasoo koobi karayn de yacni waa qof sakhraansan oo kale un maskaxdii normal wuu bedelayaa cibaadadii uu kaa adigan dee hurdaa ku dhaafinaysa inna fadhigaa ku dhaafinay inna raadintiisaba dee waa maraad fadhido cunayso maraad raadinayso iyo maraad hurdo iyo maraad hurdo saddexdaa jeer unbuu noqonayaaba adigu marka inaad iska daysaa doonaysaa anigu haa waan daynayaa insha allah waxaan isleeyahay yacni bishan sanadan cusub bishan saddexaad iminka iyo kula dhaafinba oo waayo wax horena ma dhigan yacni xisaabaha xagga dambe ka wanaaji maa isleeya haduu ilahay idhaa dee laakiin dadku waxay dhahaan waxaa dadka saameyn ku leh deegaanka aad joogto oo qof ama asxaabtii kale iyagoo qaad cunayaad arki ama waxaad arki iyagoo ma kuu qaadnaa kule marka haddaad doonaysa inaad bedesho sida sidee ugu fudud lagu joojin karaya waxa weeyaan dee yacni adu markaad haa dee infermarku saameyn bu ku yeelan lakin waxa weeyaan markaad yani wixii aragta dhibtiisii yacni way adyaraan way fududaanaysa hadda in laguu sokro hadda kadib oo lagu raa sidii awal lagu odhanayay dee waa laguu qaadaya maanta caruus baa jira iyo sheekadan dee magaranaysa oo lagu soo geliyo way yar adkaanaysaa markaad waxay og tahay dee dhibtiisii laakiin qofkaan ogeyn baa lagu soo geliyaa waxaasoo lagu dhahdaa maanta casuumad baa jirta iska qayl maanta caruus baan tegaynaa maanta qaadkaa bilaash laakiin markaad go-aan ka gaarto markaad ogaato dhibtiisa laguma celin karaya dee waa qof waxaa tahay jas qaatay dee decision ah dhalinyarada kale eh, sidaas kale waktigoodii lacagtoodii dhaqaalahoodii ku bixiya een een weli ku jira maxaad tala siinahay maxaad ka oranay waxaan tala siin lahaa inaan idhahdo yacni cibaadada qabsada yacni xagga diinta u baydha diinta ka dawaabaan leanu yacni daroogan qaadka muqaadaraadka o dhan yacni cibaadada ka dawaa waxa weeyaan qofka iimaankiisu yacni markuu wanaagsanaado dee cibaadada ku xidhnaado way yaraanaysaa saacadahan badan ee fakaaga u helaya dee laakiin qofka markuu bilaa cibaado yahay wuxuu helayaa saacado fara badan dee oo fakaag fara badan oo uu wax walba geli kara dee laakiin marka uu cibaadaysanayo yani saacadii casar baa soo dhow yani halkan ma suuragal ma aha duhur baa dhow halkan suuragal ma oo qof waqtigiisu xisaabsan yahay dee
kaasi wuxuu ahaa axmed cabdi xuseen oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti waxaana u waramayey wariyaha v o e da sagal saciid faarax halkaad ka dhegaysanaysaana waa washington
koobnaanta xirfadaha gaarka ah ayaa la tilmaamaa in ay qayb ka yihiin shaqola'aanta dhallinyarada inkastoo ay kooban yihiin goobaha lagu barto xirfadaha ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo leh xirfado u gaara oo ay dhallinyarada kale u sii gudbiyaan maxamed cumar cismaan waa wiil dhallinyaro ah oo bixiya tababaro dhanka jihaynta iyo hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada iyadoo dhowaanna uu abaalmarinna ku helay tababaradaasi uu dhallinyarada siiyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo magaalada muqdisho ku sugan waxaanu ugu horrayntii sharaxayaa abaalmarinta la siiyey waxa ay ahayd waa baatinta waa cabdi xakiim adigiiyo dadkeena dhegaysanayaba abaalmarintan dhowaan aan ku guulaystay waxay waxay daarnayd uun dhalinyarada haldoorkooga iyo dhalinyarada soo bandhigtay tayo hogaamineed oo dhiirigelin karta dhalinyarada kale ee somaliland ayay daarnayd waxay ahayd abaalmarin lagu qiimeynayay halabuurka iyo kartida dhalinyarada ee sooca ah dadkii soo bandhigay in la aqoonsado laguna dhiirigeliyo inay sii wadaan marka waxay abaalmarin daarnayd aqoonsiga kartida iyo halabuurka ay soo bandhigeen dhalinyarada qaar waayahay yaa bixiya inta badan abaalmarintaasi sidee loogu tartamaa abaalmarinta walaal waxaa bixiya communityga somaliland ee birmingham gaar ahaan somaliland youth movement muaasasa layidhaaho oo oo hogaankeeda iyo iyo maaragtay taladeedaba ay dhalinyaro inta badan u badan yihiin marka hore waxay ahayd iyagu qiyaas iyo judgment ay sameeyeen oo firti iyo iyo baaritaan ay ku sameeyeen halabuurada iyo barnaamijyada iyo halabuurada ka socda dalka islamarkaana ay soo xuleen toban hal abuur iyo toban qof ama toban hal furin oo ay u arkeen inay tahay kuwii ugu saameynta badnaa natiijooyin macl macnalana keenay intii ay socdeen marka tobankiibaa voting la geliyey walaal oo cod la geliyey cod online ah oo ka socday baraha bulshada iyo iyo website ayaa la sameeyey codkaa markaa waxay ahayd ujeedada in fursad la siiyo dadka inay iyaguna codkooda ku daraan ciddii ay u arkaan in ay u qalmaan in la abaal mariyo waan gartay maxamed marka n codayntoo kale sidee loo codaynayay se n bulshada inteleg baa ka qayb qaadatay inay codkaasi dhiibtaan islamarkaana ay dadkaa kala xulaan walaal waa runtaa waxa sida sidaa hore aan u sheegay waxaa jiray iyaduna oo fursad la siiyey bulshooyinka si ay codkooda ugu darsadaan uguna codeeyaan dadka ay u malaynayaan inay inay inay afkaartooda iyo halabuurkooda iyo kartidoodu sooc ahayd oo dhiirigelin ahayd oo in la abaal mariyo mudan marka codayn laba wiil socotay baa jirtay oo ka socotay baraha bulshada dadkuna ay fursad u helayeen in tobankaa halbuur iyo tobankaa qofka lasoo xulay ay u malaynayaan inuu u mudan yahay in la abaal mariyo uu saameyn badan geystay oo iyaga ku yeeshay marka codayntaas online bay ka dhacaysay dad aada u tiro badan oo ilaa laba boqol oo kuna iyo in ka badan ayaa codaysay taasina waxay qeyb ka ahayd sida loo qiimeynayey dadka la rabay in la abaal mariyo ee halabuurkooda iyo kartidooda ay saameynta ku yeelatay mujtamaca somaliland adiga maxaa lagugu abaalmariyey marka maxaad ku mutaysatay abaalmarintaasi shaqo nooceeyaad qabataa ama aad bulshada u qabataa walaal anigu waxaan qabtaa oo aan muddo hadda shantii sane ugu dambeysayba aada ugu hawlanaa in la tawjiih in in la saxo habfikirka iyo habdhaqanka dhalinyarada runtii duruufo badan baa ku gadaaman dhalinyaradeena iyo dhalinyarada soomaaliyeed guudaha guud ahaan meel ay joogaanba duruufo dhaqaale dare duruufo shaqo daro duruufo amni meelaha qaar maaragtay duruufaha iyo caqabadaha haysta dhalinyarada ku meersanayna waxay marar badan khasbaan in habfikirka dhalinyaradu ay khaldamo oo si kale ama xalal kale oo kasii daran dhibaatada inay u maleeyaan inuu badbaado u yahay xariibkaa kamid a balwadaha kamid a arrimo kaloo ka waaweyn baa kamid a deegaanada qaar amni xumada inuu qofku ku milmaa kamid a marka walaal anigu waxaan sameeyaa tababaro iyo barnaamijyo jihayn iyo fikir sixid ah oo xirfado nololeedan ku barayay dhalinyarada muddaan soo waday arrintaa runtii saameyn baa xaddana way geysatay deegaanada soomaalida oo dhanna si weyn baa runtii looga dareemay muddooyinkan dambese waxaan aada ugu hora dhuudhuubanahay oon la shaqeeyaa oo cidideedii iyo iyo iyo tamarteedii aan iskugu geeyey in aan la shaqeeyo halabuurada ganacsi ee dhalinyaradu keenayaan sidii loo kobcin lahaa loo horumarin lahaa loo tayeyn lahaa loo maalgelin lahaa marka waxaan hadda wadaa la shaqeeyaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe waxaan sameeyaa barnaamijyo iyo tababaro ganacsi ganacsi halaburada ganacsi kobcinaya oo tayeynaya waxaan barnaamijyo habmaamulka iyo iyo iyo iyo hanaan socodka ganacsiyada suuban ah u sameeyaa shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe waxaan la shaqeeyaa maamulayaasha iyo mulkiilayaasha iyo shaqaalaha shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe waxaan aaminsanahay in ganacsiga oo la horumariya ay xal u noqon karto mashaakilaadka dhibaat mashaakilaadka haysta dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaankayga somaliland ku nool waxay abuuri kartaa in haddii la kobciyo oo la tayeeyo ganacsiyada yaryar iyo ganacsiyada hadda bilaabmaya fursaday siin kartaa dhalinyarada bilaacamalka sidoo kale dhalinyarada in la baro entrepreneurshipka ama hal abuurada ganacsi waxay keeni kartaa in iyagana ay u samayso ganacsiyo inay iyagana u samayso fursado shaqo dad kale oo iyaga ka badanna ay fursado shaqo u samayso marka hadda shaqadan qabtaay waa shaqo horumarinta iyo tayeynta ganacsiyada yaryar iyo caawinta dhalinyarada fikirada ganacsi keenaysa taasaan hadda wadaa ganacsiyo badan oo la shaqeeyay baa jira taasaa markaa noqotay laygu abaalmariyey runtii loo maleeyey inay tahay arrin saameyn weyn geysatay tan hadda aan qabto iyo taa ka horeysay oo iskaashanaya ayay dadku u maleeyeen runtii in lagu in lagu abaalmariyo ay tahay saameyn badanna ay ka dareereen saasaan u malaynayaa inay tahay ujeedada laygu xulay inaan noqdo dadka haldoorka ah ee halabuurkooda iyo karsigoodu saameynta ku yeelatay bulshada gaar ahaan dhalinyarada kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar cismaan oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac haatana jacfarow dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
dayaqiyo cadkeediyo deegaan la moodyay dalab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima dayaqiyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurtiyo dahabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay daawashada kuwaanay damaqbayga waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadku yuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dibnahaaga ha u celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday hadal daliishay dibnahaaga ha u celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doortoon dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad ubad ubad daadahayse ee ubad ubad ubad daadahayse dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo taasi aanu ku dhaafno codkaasi macaan ee maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii dardaaran markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha waxaa la dheelay kulmo ka tirsan champions liaga xalay naadiga kubadda cagta yuventus ayaa u soo gudubtay wareega kwaarfanaalaha kadib markii ciyaar xiise badan oo ka dhacday gegada wembley stadium ay naadiga tottenham hasbar uga adkaatay laba gooli gool inkastoo tottenham hasbar ay goosha ku hormartay uuna u dheliyay ciyaaryahan san daqadii soddon sagaalaad ayaa waxaa berberiyey markii laisku soo laabtay ciyaarta gonzalo iguayin daqadii lixdan iyo afaraad kana dhigay ciyaarta gooli gool marka labada lug laisku darayna waxay ahayd saddex gool iyo saddex gool oo weli waxaa fursad lahayd naadiga tottenham hosbar haddii sidaas ay ku dhammaan lahayd balse saddex daqiiqo uun kadib markii goolkaasi bareejada ay yuventus dhelisay waxaa gool kale oo qurux badan uu dabadhaafiyey golwadaha naadiga tottenham hosbar ciyaartooyga paolo di baila ee waddanka argentina u dhashay ciyaartana ka dhigay laba gool iyo gool daqiiqadii lixdan iyo toddobaad sidaa daraaddeed ciyaarta labada lug marka laisku daro waxay ku dhammaatay saddex gool oo tottenham ay la timid iyo afar gool oo yuventus ay la timid marka lugtii hore oo yuventus gegadeeda ay ka dhacday labada kooxood ku kala heshiiyeen laba gool iyo laba gool inay ku kala tagaan tottenham hasbar ayaa iska khasaarisay fursado dhowr ah ay ku xaqiijin karaysay in ay uga sii gudubto wareegga lix tobanaad wareegga kale ee xiga kuwarfaynalaha naadiga manchester city ayaa laba gool iyo gool guurdaro kala kuntay naadiga f c basel ha yeeshee guuldaradaasi waxba uma aysan dhibin naadiga manchester city oo hore guul lugtii koowaad muhiim ay uga soo gaartay naadiga kubadda cagta basel waxaana labada lug marka laisku daro ay noqotay in naadiga manchester city ay wareegga kwaarafaynalaha ku gudubto shan gool iyo laba gool oo f c basel ay la timid hore waxaa kwaarafaynalaha usoo gudbay kooxaha liverpool iyo real madrid oo kasoo kala awood roonaaday kooxaha borto iyo b s g dalalka bortuqiiska iyo faransiiska maanta waxaa dhexi doona kulmo kala tirsan yuruba league ha yeeshee dhegaystayaal toddobaadka soo socda jambiyoonka qeybaha kale ee ka harsan wareegga lix tobanaad ayaa la dheeli doonaa marka wixii ka dambeeyana waxaa la samayn doonaa isku aadka sida ay kooxuhu isku aadi doonaan kaa oo ka dhexi doona lix tobanka bisha march magaalada neyon ee waddanka switzerland waxaana kwaara faynalaha sida wareegga lix tobanaad uusan la mid ahayn oo ay laba kooxood oo isku waddan ka dheela ay isku aadi karaan kulamo xiise badan oo yuruba league ka tirsan ayaa maanta dhexi doona haddaan idin dul maro kulanka ugu soo horeeya uguna xiisaha badan wuxuu yahay kulanka ac milan ay la dhili doonta naadiga arsenal arsenal oo guuldarooyin waayadanba soo wajahaysa ayaa isku dayeysa in ay guuldarooyinkaasi meel iska dhigto markana ay diiradda saarto koobka yuruba league iyo ac milan oo qaab ciyaareed wanaagsan heshay muddooyinka ugu dambeeyeyna aan laga badanin sida muuqatana horyaalka dalkaasi talyaaniga kulamadii ay ciyaartay kor usoo kicisa atletico madrid waxay la dhili doontaa naadiga locomotive moscow brusher dortmund iyo zalzburg ayaa dhili doona c s k moscow dheeli doontaa naadiga lyon lazio dian kiev ayaa dheeli doona atletico bilbao waxay la ciyaari doontaa naadiga makse reisenbol sport lipzig waxay la dheeli doontaa naadiga zenbedesberg halka sporting club de portugal ay la dheeli doontaa naadiga victoria blazen dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad buu umahadsanyaho ciyaarahan la socodsiinayey halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha iyo mar kale nasteexaindho iyo caaqil yare
maxaan kugu dholoolayo dhaguwarayadi tabeen tabeen maanta ku dhashanay maxaan kugu dholoolayo dhaguwarayadi tabeen tabeen maanta ku dhashanay jacaylku muxuu dhibciyaa dhibcii dhool igu doo intuu xubba ii dhadhamay dhagtiiku manaa jacaylku muxuu dhibciyaa dhibcii dhool igu doo intuu xubba ii dhadhamay dhagtiiku manaa cadaha dhuuxiyo laftiyo dutiyo jirkaba galaho cadaha dhuuxiyo laftiyo dutiyo jirkaba galaho dhammaan dunidaba ina aan adiga ku helaha dhinay cadaha dhuuxiyo laftiyo dutiyo jirkaba galaho cadaha dhuuxiyo laftiyo tutiyo jirkaba galaho dhammaan dunidaba ina aan adiga ku helaha dhinay
maxaananba ku dhafro intuu kalgacayl dhibay dhibay dhankaaga uu jeelanaa maxaananba ku dhafro intuu kalgacayl dhibay dhibay dhankaaga uu jeelanaa dadkoo dhadigii ku jira maxaan hurda dhaafayo intaan gogoshii dhibsaday ku dhowra siidii cadceed dadkoo dhadigii ku jira maxaan hurda dhaafayo intaan gogoshii dhibsaday ku dhowra siidii cadceed adaa dhuuxiyo laftiyo dhudiya jirikaba galo adaa dhuuxiyo laftiyo dhudiya jirikaba galo dhammaan dunidaba inaan masexa ku heelaa dhinaceed ee adaa dhuuxiyo laftiyo dhudiya jirikaba galo adaa dhuuxiyo laftiyo dhudiya jirikaba galo dhammaan dunidaba inaan adiga ku heelaa dhinaceed
maxaan dhadhan kuu hayo dhayuhu kalgacayl dartey dartey adiga ku guudhaygage maxaan dhadhan kuu hayo dhayuhu kalgacayl dartey dartey adiga ku guudhaygage
heestaasi macaan ee dhambaal oo ay sida wadajirka ugu luuqaynayaan nasteexayndho iyo caaqilyare waxay gebagebo u tahay barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacaddeeda duhurnimo ay si wadajir idinla socodsiinayeen saare ciidla nuuri anigoo ah jacfar kuukay intaynu dib u kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
dambaalada caashaqa dhigay aawadaha adaha dhuuxiyo laftiyo fidiyo jidhkaba galo